wallahi magaalada marka niyahow xaalkeeda aad buu xunyaa ma garatay haya wax ganacsi oo dhaqdhaqaaq iyo wax shaqeynayo oo macnaha meelaha ganacsi bakaaradii laga adeegan lahay xarbishaalka jumlada kulli dadka dhan waa wada xerinaya haya
wallahi kulli dhibaato waxaa jirta oo ciidanka militariga shacabka ku haya maantay ciidamo militariya oo dhowr cutub oo mil- militariga soomaaliya ka tirsan inay soo galeen magaalada ayaan maqalnay bal maxaa noo faahfaahi kartaa
wallahi war maalmo da ciidan soo galaan magaaladan ciidan soo galaan kulli dhow dhamaa soo galaan dadka ciidan waa buuxaan maana kama jira magaalada marka wax administration kama jiro magaalada boob iyo dhaxaa ka jiro marka wax ganacsi wax dhaqdhaqaaqna kama jiro magaalada haya Ma taas magaalada waa iska xirantay maanta labaatan intay ganacsi xireen haya
waxaa jira kulli dhibkan laanay baa insha allah taala goobaha ganacsiga maadaama ay xiran yihiin e, maxaa caqabada ah oo sababay xirnaashahaas wallahi kuley waa caqabadaha ugu horeya waa in ciidanka dariiska ciidamada militariga waa dadka iska balleeqaasanayo oo toban dheer tuur labaatan tuur boqol tuur ummadii nafta ku dhiban oo bar loo shaqeyta laleeyahay aye waa dhibaato weyn aa ka jirta beelkan wax dhib- dhib- dhibaato aad u badan aa ka jirta magaalada aad aa u mushkilan